Waxbarashada waa mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah bulsho waliba, isla markaana dalal badan oo ka mid ah kuwa ugu horumarsan caalamka ku gaareen awoodda waxbarashada oo la kordhiyay. Aqoonyahan Saalax Cumar Cabdi waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada ku nool magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay muhiimadda bulshadu u leedahay in ay wax bartaan, isla markaana dhalinyarada kula dardaarmay in aysan kaliya wax u baran in ay ku helaan shaqo oo ay samaystaan fursado ganacsi, kuna horumariyaan gobolka iyo guud ahaan Soomaaliya.
Soomaaliya marba heer ayay maraysaa, marba marxalad ayay maraysaa. Dowlad dhexe oo xoog badan ayaan soo marnay. Marxaladda hadda aad u liidata ayaa hadda ma- marxaladda maanta aan horeyna marxaladaha ugu liita wad- ah, mataqaana ah, ah, kami- ah, wadanka ah ka mid ah waxa waaye wax walba waxaad moodaa culays ayaa saaran marka waxa waaye waxaa wanaagsan ah, qofka mataqaanaa inuu waxbarashada u fahmo inuu mataqaanaa een, mid noloshiisa kaabaysa u fahmo aanu sinaba uga maarmayn laakiin waxa waaye inuusan inuusan u fahmin waxbarasho markaad dhammaysid hore shaqo ka hel waxaan rabaa qofka shaqada inuu asaga abuurto oo mataqaanaa uu diyaarsado wax waxbarashada dabadeed marka waxa waaye annaga waxa waaye weli waxa waaye waxaa naga dahsoon in mataqaanaa waxbarashada een, shay aas-aas ah oo nolosha aas-aas u ah ay tahay ay waxbarashada tahay iftiin waxbarashada waxay kobcisaa maskaxda hal abuurka samayso oo shaqada abuurto oo nolosha abuurto oo ah, ummadda barwaaqo gaarsiiso marka waxa waaye een, wacyiga ayaa mar walba isbedelowhaayo aw awalkii hore waxaan ku- ku tiirsanay dowlad dhexe oo mataqaanaa oo ardayga markuu soo baxo any time waqti kasta uu rabo mataqaanaa wax shaqo inuu helo oo iska helaayo een, qofka oo tan shaqada inuu ka tago oo shaqo kala tegaayo hadda maanta waxaan maroohaynaa marxalad wax la haya ee haba yaraatee aybaysan jirinbo oo ee, mataqaana moral jibinna waaba iska sii waa usii wehelisaa oo ah, cudur moral moral jibis ana waa waa- waa usii weheliyaa marka waxa waa laakiin waxa wana waxa waaye haddii aan waajib nagula saarno macalimiinta iyo dadka mas-uuliyiinta ah iyo waalidiinta in aan- inaan waxbarashada aan loo baranin oo qura shaqo ku hel aan loo baranin ee loo bartaa mataqaanaa adiga shaqo ku abuuro adiga noloshaada ku dhiso adiga barnaamijyaada abuuro waxaas oo dhan mataqaanaa een- een in la tuso wax baranaayo inuu mataqaanaa asaga oo asaga unub isku talagelininbo inuu as noloshiisa abuurto Dhalinyarada wax barata ayaa intooda badan ah kuwa aqoontooda ku raadiyo shaqo balse haddii ay waayaan ah kuwa ka tahriiba dalka isla markaana la soo kulma dhibaatooyin badan.